wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona howlgalo culus oo xalay maamulka iyo laamaha ammaanka ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada kaaraan ee gobolka banaadir nin ajanabi ah oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada dowladda ka sameeyeen deegaan hoos yimaada degmada buulo burde ee gobolka hiiraan wafdi ay hogaaminayaan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo gaaray magaalada marka ee xarunka xarunta gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha golaha shacabka oo magacaabay guddi xildhibaana ah oo ka soo warbixiya doodihii fadhiyadii ugu dambeeyay ay yeesheen baarlamaanka soomaaliya garowe oo lagu qabtay shirka bahda cadaaladda oo isugu yimaadeen hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya cadaaladda kuwa dooliga iyo kuwa aan dooliga ahayn baaraadka dibadda warkaas waxaad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona saldhig ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin galbeedka dalka ciraaq oo la weeraray
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
markale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax khamiis ah taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay laba kun afar iyo labaatan qodobadii a maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door koronaa warkayga waxaan idinla socodsiinaya anigoo calaadan axmed qodobadii oo faahfaahsan aan ku bilownay howlgallo culus ayaa xalay waxa uu maamulka iilamaha ammaanka ee degmada kaaraan ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi sida qodobka warkaan ay ku faahfaahinayso faadimo cabdiqaadir
taliska booliiska qaybta bari uu taliyo ka yahay gaashaanla dhexe daa'uud axmed caraale iyo qaar ka mid ah saldhigga booliiska qaybta bari saraakiisha ciidanka boolis militariya iyo nabad sugidda degmada oo kaashanaya maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa howlgallo ballaaran oo saacado qaatay waxay ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmada kaaraan oo ka mid ah labaatanka degmo ee gobolkani banaadir waxay saraakiishan maamulka degmadaba howlgalkan ay ku tilmaameen inuu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga guud ee degmada islamarkaana looga hortegayo falalka lidiga ku ah ammaanka degmada oo ay qayb ka yihiin ciyaal weerada burcad xilliyada qaar dhibaato u geysata shacabka iyo waxyaabaha daraagiska ah waxaana maamulka degmada xilli uu warbaahinta la hadlayay uu sheegay in dhibaato xooggan ay ku qabaan askarta ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed taasuu ku tilmaamay in xilliyada qaar ay dhibaateeyaan dadka shacabka ay ku dhaqan degmada karaan fariin adag ayay u direen taliska xoogga dalka soomaaliyeed oo ku qotontay in la xakameeyo askartaasi waqtiyada qaar dhibaatada amni darro ka geysanaysa gudaha degmada karaan waxaana howlgalkan sidoo kale lagu baarayay iyadoo isku socodka gaadiidka iyo dadka aan wax hakadaa la gelin gawaarida isticmaasho waddooyinka soo gala degmada karaan iyo guryaha ku yaalla degmada karaan qaybo ka mid ah oo ay mas-uuliyiinta iyo maamulkaba dhinaca kale guryaha ay ku sifeeyeen inay yihiin kuwo lagu qariyo waxyaabaha maanka dooriya hase yeeshee maamulka degmada kaaraan oo uu guddoomiye ka yahay faarax cadaani iyo taliyaha qaybta bari gaashaanla dhexe daa'uud axmed caraale ayaa waxa ay sheegeen inay sii laba jibaari doonaan howlgallada ay ka bilaabeen degmada kaaraan islamarkaana waxa ay xuseen in gacanta lagu soo dhigi doono sharcigana lala tiigsan doono dadka ama shakhsiyaadka falalka amni darra isku daya inay ka geystaan gudaha degmadani kaaraan howlgalka wuxuu saacado qaataba waxaa si kooban warbaahinta ula hadlay guddoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani waxaana uu yidhi caaw waxaan sameynay howlgal degmada kaaraan aan howlgal ka sameynay hay-adaha amniga iyo maamulka iskaashana taliyaha booliiska qaybta bari taliyaha saldhiga taliyaha booliis militari taliya figle taliya urur taliyaha qaybta nabad sugidda iyo taliyaha degmada nabad sugidda dhammaan saraakiisha annagoo iskaashanayna howlgal howlgal saacdo qaatay ayaan samayna caawa annagoo ku xaqiijinayno amniga degmada kaaraan waana joogtay doonaan howlgalkaas waana joogtay waana joogtay doonnaa dad badanaa ku soo qabannay shaqo fiicanaana ka socda degmada kaaraan howlgalkaasoo lagu xaqiijinayo amniga guud ee degmada kaaraan haddii ay noqon leed ciyaal weero iyo haddii ay noqon leed burcad shaqo fiican aan noo soo qabto aanaan soo qabannay insha allah habeen iyo maalin diyaaraan u nahay waxaa kaloo aan ka codsanaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyaha lugta mararaa waxay soo galaan eh, ciidan sheeganayo xoogga dalka oo marar dhib ka geysta degmada kaaraan taliyaashaas waxaan ka codsanaynaa ciidankaas inay u diraan difaaca taliyaasha xukuman ay la xisaabtamaan askari militari oo difaac loogu talagalay in uu dhib ka sameeyo degmada kaaraan ma ka aqbalayno haddii aan annaga wax gaadhsiinin waa khasaaro haddii oo annaga waxna gaadhsiinin khasaaro waayo shacabkana uma ogolin ciidanka xoogga dalka waxaan u ogolnahay annaka degmada kaaraan boliis militari oo madaxweynaha dalka go'aan soo saaray in ciidankaas xasilinta ay ka shaqeeyaan degmada kaaraan laakiin ciidan kale oo xoogga dalka waxaa loogu talagalay difaaca waxaa loogu talagalay inay shabaabka la dagaalaan taliyaashooda ha lagula xisaabtamo ciidankaas dhib badanaan ku qabnaa haddii ay imaanayaan degmada kaaraan cid diidaysa ma jirto dharkaas ka soo dhigaan ha ku raaxaystaan waa amni guryahooda hadday ku yaalaan ha yimaadaan laakiin asgari qoro wato oo ciidanka xoog ka tirsan oo ciidanka loogu talagalay amniga ahaanin ma ogolin waa la dagaalaynaa hadduu diidana waa waa waa- waa lagu maxkamadeynaa degmada kaaraan waa lagu maxka- waa lagu maxkamadeyn doonaa gacanta gacan biraan ku qabanaynaa haddii uu is dhiibyana sharcigu maraa laakiin intaasoo dhan waxaan ka jecelnahay in uuna imaanin ciidankaas iyo madaxdoodan lala xisaabtamo si uu amniga noogu fududaado ciidan militari waa joogaa boliis militari oo nala shaqeeyo nabad sugid iyo booliis iyo boliis militari waa ku filaya degmada kaaraan amnigaana ka jiro ciyaal weero iyo burcad iyo dhammaan waan ku filanaan haweeney maalmaha u taagannahay codsigaasna taliyaha xoog aan u dhiibaynaa
فاطمة عبد القادر هذا تبيك دلسن مقدشو
dhanka kale markaan haddii aan eegno nin ajnabi ah oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu qabtay howlgal ay ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen deegaan hoos yimaada degmada buulo burde ee gobolka hiiraan warkaan oo ay markaasi eh, ciidamada dowladdu ay soo saareen ayay ku tilmaameen inay gacanta ku dhigeen dagaalamo ka tirsan al-shabaab oo ajnabi ah kana soo jeeda qowmiyadda oromada ee etoobiya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa nolosha ku qabtay ay- ayaa layidhi ninkan oo markaasi ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab qowmiyadda oromana u dhashay ee etoobiya kaas oo jirkiisu ay ku xardhan yihiin calaamado tilmaamaya ama een, shabado eh, markaasi tilmaamaya qabiilka uu kasoo jeeday ee oromada howlgalkan lagu qabtay eh, ninkani ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka beera yabaal oo hoos taga degmada buulo burde ee gobolka hiiraan halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay howlgallo culus ay ka wadeen ciidamada dowladda saraakiisha howlgalkan hogaaminaya ayaa waxay tilmaameen in howlgallada noocaan ah ay sii wadi doonaan sidii ay uga xaqiijin lahaayeen amniga guud ee gobolka hiiraan dhanka kale markaan haddii aan eegno wafdi ay hogaaminayaan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa gaaray magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose sida warkaan uu halkaas nooga soo diray ibraahim mayow
wafdigan oo ay hogaaminayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiyiinta iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayna qayb ka ahaayeen wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda iyo wasiir ku-xigeenno ka tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaaladan marka oo ah xarunta gobolka shabeellada hoose waxaana magaalada ku soo dhoweeyey guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose oo ay weheliyaan maamulka magaalada iyo shacabka wafdiga wasiiradan oo kormeeray qaybaha kala duwan ee magaalada ayaa kormeer guud ku sameeyey isbitaalka guud ee magaalada marka waxaana xadhigga ay ka jareen aargada astaanta u ah caasimadda gobolka ugu horrayn waxaa goobtan ka hadlay duqa magaalada marka cusmaan muuse daqarre iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga ahna taliyaha nabad sugidda magaaladan maxamed sheekh magaaladan marko iyo nawaaxigeeda markiin amni ahaan ka soo qaado Een, wad- guddoomiyaha gobolkaana la joogo wasiirkii amnigana waa joogaa gaari intuu qaato kaliya sagaal sacbiin uu soconaa dadka shacabkana waa raraysan karaa toddoba sacbiin buufo bacaadu tagaa ceel jaalas tagaa meel walba rabas tagi karaa Een, moobelada dadka shacabka ay wataana sidaasoo kale gaadiidkeeda dadka shacabkaana la wareysan karaa amnigeeda boqolkii boqol waaye Eh, wasiirka cadaaladda ee wasiirka arrimaha gudaha federaalka re- marka nabad waayo waxaa rabnaa inaa horumarkooda ka shaqaysiin eh, madaxweynahana anaga gaarsiisiin wejiga saddexaad in degmada marka laga bilaabo diyaaran u tahay hadduu ilaah yaraa dadkan dhammaantood ciidan waaye deegaankan hub ka yaalo in meel lagu jeediya rabnaa annaga waa laba sana ahayne nabadooda waxooda ka shaqaynayne hadda in cadow lagu jeediye idinkana aan noo imaadiin saa camal nagu soo badatiin ee cadow lagu jiidaarno hubkaan deegaanka ayaan in cadow lagu jiidaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in magaaladan marka iyo deegaanada hoos yimaada ay yihiin amni iskuna furan yihiin isku socodkooda marka ee caasimadda do- gobolka shabeellada hoose waxaan idinku soo dhowaynaynaa gacmo furan iyo laab furan marka koowaad ilaahay ha noo sii adkeeye uma- an- nabaddaani iyo amnigaan helnay iyo horumarka uu degmadaani ay gaartay oo ge- geeska gees deegaanka deegaan ma shalaambood maanta waa mid amniya maxaa la dhahaa deegaanka een, janaale waa deegaan amniya boqolkiiba boqol isku hadlayn karo deegaanka ceel jaalle horumar aan caadi ahayn uu ka muuqdo maanta soo dhowayntana loogu sameeyey waan idin soo dhowaynaynaa ku soo dhowaada marka caddeeminina cusb wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay goobtan mid halkaan wafdigan ballaaran inaan aragno nabadda ka jirto degmada marka ee bulshada iyo isdhexgalka bulshada ka jiraan haweenka iyo maaragtay ururada bulshada qaabka ay u shaqeeyaan iyo amniga ka jirta me- de- degmadan iyo cadaaladda markaan waxaan leeyahay wasiir ee, ku soo dhowow waa degaankii aan maaragtay u dhaartay aan dhahay waa dalka iyo dadka iyo diinta anfacda iga dhigo oo qaas dadka aan u- aan u dhaartay degmada marka ka mid tahay ee, marka ay sugayaan ee, wixii cadaalad ku saabsan oo maaragtay degmada u baahan adigan wasiir waxaan kaa sugaynaa degmada marka cadaaladeeda inaan sare u qaadno oo si wada jir aan maaragtay kala shaqeyno hadduu ilaa karaan noqdo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda koonfur galbeed ambasador cabdulaahi xaaji xasan ayaa sheegay in soo dhoweyntu ay kala siman yihiin shacabka iyo maamulka caasimadda un marka hadduu isin siilamid anna iyo hadhawaayo hayna waana ku ammaanaynaa nabadda iyo alxamdulilaah iyo ay gaareen iyo guusha ay gaareen odayaashoodaana keenay oo isku xilqaamay inay samaystaan guddi u gaar oo la shaqeeya degmadii Aan, eh, haddii dhibaatooyin waan ognahoo waxay iska jiraan waddanka oo dhan dagaalo sokeeye iyo wax ishaysa lama waayo laakiin alxamdulilah marka buuqeeda lama soo gaarinoo alxamdulilah aan leenahay Ah, ilaahay ha ku mahadsan ugu dambeyn waxaa goobtan ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalka ah ee soomaaliya isagoona si guud uga mahadceliyey maamulka gobolka iyo kan degmada marka soo dhoweynta maanta lagu sameeyey caasimadda gobolka labo maxaa duruus ah maxaa casharo ah oo meeshaan laga qaadan karaa na waanu nimid intaa kadib waxaan dhahaynaa maxaa ka dhiman oo u baahan in lagu daro dowladnimadii maxaa u baahan in lagu daro sida la tilmaamayay runtii sida geesinimada leh ee dhiirinaanta leh oo bareerka leh ood hadlaysaan kalsoonida idinka muuqataa dad badanoon soo aragnay kama muuqato marka waxaan gacantiina ku qabsateen reer marka hadaatiin taariikhaad samayseen taariikh weliba laydinkaga dayan doono annagana waxaad ugu ogtihiin waxaa dhiman sida aan u qaadnay waaye xukuumadda federaalka waa la geynaa mid dowlad goboleedka waa la geynaa Een, waxay ahayd maanta oo idaacaduhu u socdaan inta joogta keliya maahan xataa inta baqan inay arkaan waxa aad qabsateen adinku inaad qabsa- a- qabsateen iyo waxaa idinka dhiman in laydinla qabto sababtaan u soconnaa huba waa intaa waana ibraahim mayow oo idinkaga soo warramaya markacdey
dhanka kale markaan haddii aan egno shirka bahda cadaaladda ay isugu yimaadeen hay-adaha dowladda hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya cadaaladda kuwa dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ayaa ka dhacay magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi puntland sida warkaan uu noogu soo diray halkaasi xaaji barciis
waxaa maanta garowe lagu qabtay shirka bahda cadaaladda oo ay isugu yimaadeen hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya cadaaladda kuwa dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn shirka waxaa looga anisaday horumarinta adeegyada cadaaladda garsoorka iyo amniga si gaara waxaa diiradda loo saaray ka hortagga tacadiyada xoojinta wada shaqaynta nidaamka xogta garsoorka iyo cadaaladda xoojinta fulinta go'aamada maxkamadaha horumarinta xabsiyada daryeelka maxaabiista iyo diyaarinta qorshaha shanta sano ee soo socota ee horumarinta cadaaladda waxaa shirka qabtay wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dhaqan coleyn isagoo ka warbixiyay xiriirka ay leeyihiin bahda cadaaladda iyo halka uu marayo
sida caadigaana shirkan een, waa shirki loogu talagalay in lagu kala warqaato lagu falanqeeyo caqabadaha ka jira een, cadaaladda wixii qabsoomay lagu ogaado sida loo wada shaqayn lahaa looga tashanayo wixii soo kordha la isku wargelinayo kadibna lagu go'aan qaadanayo arrimaha masiiriga ah sidoo kalena looga fogaanayo inay isdul fuulaan ama dusha iska raacaan arrimo la rabin la kala leedisho arrimahaas marka meesha ugu haboonan yaqaan laga tashanayno sidaan la wada socono shirkiga ka horeysa dhadhow ka hor waxaa jira xoga aan kala qaadanay oo wixii loo qabsoomay ah waxaa kaloo jiray caqabadihii taagnaa uu ciska weydiiyey arrintaas marka waxay keentay in laga maarmaan ay tahay in la iswargeliyo meesha hadda xumaaya mudan ayaa urweysaan la socono dowladdu sidii lagu soo bandhigay shirweynihii dugfirinta qorshayaasha dowladda waddanka cadaaladiisa in la hagaajiyo ka go-an
shirkan wuxuu u daaran yahay waa shir looga tashado loogana arrinsado arrimaha cadaaladda bahda cadaaladda la isugu imaato saddexdii biloodba mar lagu lafa furo cadaaladda iyo maaragtay shaqooyinka ka socda iyo sidii loo dardargelin lahaa horena loogu qaadi lahaa baahiyaha jiro iyo caqabadaha jirana aynu uga tashan lahayn soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad intaasaan leeyahay gacmo furan ku soo dhowaada
shirkan ujeedadiisu waa in lasoo bandhigo waxqabadka iyo guulaha laamaha cadaaladda ay gaartay iyo caqabadaha oo hortaagan cadaaladda marka waa soo dhaweyneynaa waana idinku soo dhaweynaa waana mahadsantii
إن الله يأمركم بال... يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلهي فإذن أمر يا عدل عدالة عدالة هو شيء أساس هو إسلامك بل إسلامك علماء وحي كدران شنت أركان هو وين وأديان تودن لغسو دجي أي عدالة كدران مرك عدالة هو سهل معها سيدة درادة waxaa loo baahan yahay qof walba inuu mas-uuliyaddiisa ka qaato ummadii waxay ku dhismataa qof walba inuu cadaalad dareemo yimaado oo laga wada hadlo maxaa inoo qabsoomay maxaa caqabada inagu taagan iyo maxaa hadda anagu maxkamadda ciidankana waa nahay dembiyada culus oo caqabada waa iska badan yihiin haddeen haddaan soo bandhigno annaga annaga naga dhammaan karayn marka laakiin waxyaaba badanna waa noo qabsoomeen oo dhanka garsoorka iyo dhanka shaqada iyo si fiican waxaa kaloo bogaadinaya marka waxaa kaloo rabaa
guud ahaan warkiisa waxaad kala socoteen raadiyaha dalsan waanaga intaa cid walba uu seego waxay dib kaga heli karaan barayaana bulshada
wararka adla haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel